qorshaha hadda aan dejino waxaa qorshe oo oo saddex bilood aan dejinay sagaashan beri ah kaas oo kaasoo ahaan doono wada tashiyo aan la sameyno bulshada inteeda- inteeda kala duwan iyo eh, bisha dhammaadkeeda oo aan rabno inaan isu keenno eh, wasiiradaha oo dastuurka oo ka imaanayo eh, maamul goboleedyada kaasoo halkaan aan ku qaban doono eh, inaan la kulannaa guddoonka eh, labada aqal inaan la kulannaa culamaa udiinka inaan la kulannaa dumarka inaan la kulannaa dhallinyarada jaamacadaha inaan la kulannaa Eh, sagaashanka beri markaan aan qorshahaas aan soo dhammaystirno oo wadatashiga waxaan rabnaa inaan qabanno shirkii ugu horreeyey oo- oo- oo qarameed oo oo dastuurka ah waan isugu keenayna gobollada dad ka yimaado ururada bulshada ah eh, xisbiyada eh, golaha labada baarlamaan halkaasoo aan rabay inaan ka wada sawa- ka sameyno qorshe howleed afarta sano soo socota wixii la qaban lahaa iyo sidii loo qaban lahaa